halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka oo ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caawa waxaannu idiin sii wadi doonnaa kitaabkii nebi zakariya nebi zakariya wuxuu dadka u sheegayey oo u qoray waxyo la kaamili doono mustaqbalka marka masiixa oo ruuxa ilaah uu ku dhex jiro uu ka talin doono dhulka waa marka uu soo dhexgeli doono macbudkiisa isagoo ka imaanaya iridda bari ee magaalada yeruusaalem nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka labaad ee kitaabkii nebi zakariya baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan oo wakhtigaas qurumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadu iisoo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yuhuudda ah wuu dhaxli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah oo weliba yeruusaalem buu dooran doonaa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay haddaba meeriska cutubka lixaad aayadda laba-iyo tobanaad oo aynu kaga hadlaynay biqilka oo lagu sheegay yeshuuca waxaana biqilka dhulka engegan ka soo baxay uu ahaa waxyinebiyeed looga hadlayo masiixa imaanshihiisii koowaad waxaana looga hadlay kitaabkii nebi ishaaciya cutubka saddex iyo kontonaad aayaddiisa labaad haddaba inuu u yimid dadka israa'iil ama ka soo dhex baxay wakhti dhib iyo rafaad badan u taagnaa oo weliba ay ku hoos jireen xukuumaddii reer rooma ayaa aad u yaab badan waxaana loogu yeedhay biqil ama laan ka soo baxday xidid dhul lamadegaan ah ku yaal markii sayid ciise masiix uu dhashay ayaa qoyskii ama faracii daa'uud ay galeen fakhri iyo saboolnimo daran waxaa ciise masiix uu ka soo baxay qoys aan waxba haysan oo bilxaqiiqa wuxuu ahaa xidid dhul engegan ka soo baxay kaba soo qaad inaad dhex marayso dhul oomana ah haddii aad dhinacyadaada eegto waxaad arkaysaa xididda qallalay oo dibadda iska yaal laakiin weli dhulka hoos ku jira haddaba wakhtiga marka dhulku roob uu ku dhaco haddii aad soo marto waxaad arkaysaa xididadii qallalna oo laamo curdun ah ay ka soo dhasheen ciise masiix waxaa lagu masaalay mid ka soo baxay xidid waa hore qallalay oo waxaa qorniinku uu ugu yeerayaa biqil ama laan isagu wuxuu ahaa reer boqor laakiin boqortooyadii waa hore ayay burburtay markaasaa xididkii qallalay ee ka soo farcamay daa'uud ilaah mar kale soo booqday waxaana ka soo dhex baxay sayid ciise masiix waa wax mucjiso ah oo la yaab leh in sayid ciise masiix uu ka dhasho qoyskii maryamo iyo yuusuf oo ahaa kii soo koriyey masiixu mar kale ayuu haddana sida laan oo kale u imaan doonaa oo soo noqoshadiisa dambe wuxuu xukumayaa dunida marka nebigu uu leeyahay wuxuu ku kori doonaa meeshiisa oo macbudka rabbiga ayuu dhisi doonaa sida markaasi aydan arkaysaan halkan waa mid qalbiqaboojin ah oo loo soo jeedinayo kuwii ka soo haray maxaabiistii ee soo noqday si ay u dhisaan macbudka markii aynu eegno kitaabkii nebi xagaay ayaa dhismihii macbudka markii la dhammeeyey aanay dad badani ku farxin waayo aad buu ugu yaraa kii hore ee nebi sulaymaan uu dhisay ha yeeshee marka la eego sidii ilaah wax uu u arko macbudkaasu wuxuu ahaa mid wacan macbudyada ay reer banu israa'iil dhisayeen aad buu u badnaa waxaana loo yaqaanaa kii cidlada ee nebi muuse oo ahaa kii ugu horreeyey oo uu ka dhex adeegi jiray haaruun oo ahaa wadaadkii sare ee reer banu israa'iil waxaa kaloo jiray macbudkii nebi sulaymaan welibana waxaa kaloo jira kan uu sarubaabel dhisay wakhtigii nebi xagaay iyo zakariyah nehemiyah iyo cesraa waxaa kaloo jiray kii herodos uu dhisay oo jiray wakhtigii sayid ciise masiix waxaa kaloo jiri doona macbudka la dhisi doono wakhtiga dhibka weyn uu jiro iyo kan la dhisi doono marka laga gudbo wakhtiga dhibka weyn hase yeeshee ilaah iyaga oo dhan wuxuu u arkaa inay yihiin hal macbud haddaba inkastoo loo qaatay wax aan macno lahayn kii ay dhisayeen nebi xagaay iyo nebi zakariyah iyo sarababel haddana ilaah wuxuu iyaga ku leeyahay waa aniga kan ahmiyaddiisa cabbiri kara weliba waa qorshihiisa iyo qasadkiisa dantiisa in la taaga macbudkaas haddaba dadku way niyad jabaan markii sidii ay doonayeen ay u ahaan weyso oo dadkii noolaa wakhtigii sarubabel ee ka soo noqday maxaabiisnimada ayaa aad iyo aad kaga qoomamooday macbudkan cusub ee la dhisay waayo lama uusan mid ahayn kii uu sulaymaan taagay xilligii boqortooyadiisa ha yeeshee ilaah baa iyaga u xaqiijinaya in macbudka ay dhisayaan lagu dhisay qasadkiisa iyo inuu waafaqay doonistiisa mararka qaarkood haddaba dhegaystayaal yaanay idinla noqon in dhisme uu macno weyn leeyahay waxa macnaha leh waxa weeye in ilaah raalli uu ka yahay dhismaha aad isaga ku caabudaysaan habka loo dhisay iyo sida wax loogu caabudo ma ahan wax muhiimka ah laakiin waa in qasadka iyo danta ilaah uu macbudka ku taagan yahay iyo in kale taas ayaa muhiim ah waxaa kaloo aan samaynayno waa in lagu sameeyo cibaadada iyo cabsida eebbe iyadoo weliba la raacayo hadalladiisa ku qoran kitaabka soo jireenka ah ee ilaah hadalladiisa sida saxiixa ah loogu qoray waxaa la doonayaa in caabudayaashaasu ay midho soo dhaliyaan waxaana kitaabka quduuska ahi uu leeyahay soo bixiya midho toobad istaahila waxaa taasi loola jeedaa markii aynu masiixa ku jirno in innagu aynu dhalinayno midho toobad istaahila sababtaasi aawadeed ayaa hadafka iyo ujeeddooyinka dadka masiixiyiinta ahi ay kaga sarreeyaan kan diimaha kale haysta waxaad arkaysaa dad iyagu islahaa ama isku reer ah oo aad iyo aad isku necib waxaanay ugu dambayntii keentay in walaaluhu ay istakooraan waxaana ugu wacan inaanay lahayn midho toobad istaahila iyo inaanay ku soconin qorshaha iyo qasadka ilaah caabudista ay ku jiraanna ma ahan mid ilaah raalli uu ka yahay haddii kale laysma takooreen oo laysma nabcaadeen ilaah baa haddaba kan isaga raacsan iyo kan aan raacsanayn kala darajeeya oo mid waliba oo isaga raacsan wuxuu noqonayaa geed lagu soo hirto oo rug iyo raas leh ummaddana ay u soo doonato gargaar sababtaasi aawadeed ayaa howshii ilaah loo wado ay kaga wanaagsan tahay tan qaaska ah waayo howshaada oo keliya midho ku dhalin maysid dhegaystow haddaadan raacin qorshaha iyo weliba hannaanka ilaah tan ugu ahmiyadda weyn leh ayaa waxay tahay in qof waliba oo soomaali ahi uu isweydiiyo inuu ku jiro doonista ilaah iyo inaannu ku jirin taasina waa hadafkii iyo ujeeddadii nebi xaagaay iyo nebi zakariya oo waxay doonayeen inay dadkan hoga tusaaleeyaan nebi xaagaay wuxuu ku yidhi buurta fuula oo alwaax keena oo guriga dhisa wuxuu doonayaa in dadku ay ilaah wax u qabtaan si qalbigoodu ilaah ugu soo jeesto dabadeedna ilaah iyaga ugu barakadeeyo oo uu wax ugu sheego qofina qorshaha ilaah waxba kama ogaadeen haddaan la dhisin macbudka oo isagu ahaa halka hadallada ilaah ee maanta aynu haysannaa ay ku kaydsanaan jireen welibana waxay ka dhaadhicinayaan inaanay micno lahayn inta macbudku uu la egyahay waxayse ku lahaayeen macbudkan waxaa lagu dhisayaa qorshaha iyo danniga ilaah oo ilaah baa raalli ka ah in la dhiso waayo waa rugtiisa iyo weliba meeshii uu degganaan doono waayo macbudka reer banu israa'iil waa meesha ilaaha uumaysamada iyo dhulka uu degganaan jiray waayo waxaa lagu hayay hadalladiisa iyo qaynuunnadiisa rabbaaniga ah waxaa iminka rabbigu uu leeyahay bal eega ninka biqilka loogu yeedho waxaa iminka ilaah uu ka hadlayaa sayid ciise masiix oo isagu ahaa biqilka afar siyaabood ayaana loo nisbeeyaa marka koowaad wuxuu ugu yeedhay biqilka daa'uud ka soo biqlay ama ka soo farcamay waxaana nebi yeremiyah oo ka hadlaya biqilkan iyo cidda uu ahaa uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkiisa ku magacaaban cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda shanaad sida tan rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaa soo socda wakhti aan daa'uud u kicin doono biqil xaq ah oo boqor ayuu ahaan doonaa wuuna liibaani doonaa oo wuxuu dhulka ku samayn doonaa cadaalad iyo xaqnimo boqorka ka imaanaya daa'uud waa masiixa oo ahaa faricii nebi daa'uud biqilkan afar siyaabood baa looga hadlay iminkana waxaannu eegaynaa nebigii labaad oo isna ka hadlay biqilka waana nebi zakariya sida ku qoran kitaabkiisan ku magacaaban aayadda siddeedaad ee cutubka saddexaad waxaana qoran sida tan haddaba yeshuuca oo wadaadka sare ahow maqal adiga iyo saaxiibadaada ku hor fadhiya maxaa yeelay iyagu waa niman calaamad ah waayo bal eeg anigu waxaan bixin doonaa addoonkayga biqilka ah waana marka saddexaad ee biqilka looga hadlayo qorniinka waxaana nebigu uu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka nebi zakariya cutubka lixaad aayadda laba iyo tobanaad oo aynu idiin soo qornay markaasoo nebigu uu leeyahay isaga la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ciidamadu sidaanuu u hadlaa uu leeyahay bal eega ninkan magaciisu yahay biqilka wuxuu ku kori doonaa meeshiisa oo macbudka rabbiga ayuu dhisi doonaa markii afraad ayaa waxaa arrinkaas isaga ah ee quseeya biqilka ka hadlay nebi ishaaciyah sida ku qoran isla kitaabka ishaaciyah cutubka afraad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo maalintan ayaa biqilka rabbigu noqon doonaa wax qurux iyo ammaan badan oo midhaha dhulkuna waxay kuwa reer banu israa'iil oo baxsaday u noqon doonaan wax lagu faano oo quruxsan haddaba ilaah afartaas meel ayuu biqilka uga hadlay waxaa markaasi xiise leh in xitaa kitaabka axdiga cusub sayid ciise masiix afar siyaabood laynoogu sharaxay ama laynoo barayo waxaa injiilka sida matayos uu u qoray uu masiixa inoo barayaa sida inuu ahaa kan dhaxalka leh ee weliba boqorka ah injiilka sida markos uu u qoray ayaa waxaa isaguna uu inoo barayaa sida inuu yahay qaaduunka ilaah iyo laan ama biqil ama kan iska lahaa boqortooyada reer banu israa'iil injiilka sida luukas uu u qoray ayaa masiixa laynoo barayaa sida inuu ahaa ninkii kaamilka ahaa oo magaciisuna uu ahaa biqilka ama laanta curdunka ah oo injiilka sida yooxanaa uu u qorayna waxaa laynoo barayaa inuu ahaa biqilkii ilaah haddaba waa sawir cajiib ah inaan haysanno masiixa oo intaas oo dhan oo jaga ah buuxiyey isagoo weliba aadami ah oo inaga soo dhex baxay haddaan dib ugu soo noqonno kitaabkii nebi zakariya ayaannu dhegaystayaal iminka eegaynaa cutubka lixaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban ee baalka kun boqol siddeed iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan isaga qudhiisa ayaa dhisi doona macbudka rabbiga oo isagu ammaantuu sidan doona oo carshiga ayuu ku dul fadhiyi doonaa uu ku talin doonaa wuxuu ahaan doonaa wadaad carshigiisa ku dul fadhiya oo labadoodaba waxaa u dhexayn doona taladii nabaaddiinnada oo taajajka waxaa yeelan doona xeelam iyo tobiyaah iyo yadacyaah iyo xeen oo ah inasafanyaah oo waxayna u ahaan doonaan xusuus macbudka rabbiga ku jirta waxaa nebigu uu leeyahay isaga qudhiisa ayaa dhisi doona macbudka rabbiga marka la leeyahay isaga qudhiisa ayaa taasu ay ka micno tahay in laanta dhulka engegan ka soo baxday ay weynaan doonto oo welibana ay yeelan doonto hoos iyo har lagu soo hirto marka aan si kale idinku dhigo ayaa nebigu uu leeyahay isagu wuxuu dhisi doonaa macbudka ilaah waana macbudka la dhisi doono wakhtiga dhammaadkiisa markaasoo masiixa uu ku fadhiisan doono carshiga boqornimada welibana isaga ayaa ka dhex adeegi doona macbudkaas isaga ah waxaana labada xafiis ama labada jago isku qabsan doona ciise masiix waxaa kaloo nebiga laga kor waxyiyey oo uu leeyahay oo taajajka waxay ahaan doonaan xusuus macbudka rabbiga ku jirta haddaba yeshuuca ma uusan xidhanin taajajkaas ha yeeshee astaan ahaan baa loogu xidhay waxaase taajka la saaray halka sare ee macbudka xusuus ahaan marka la eego taariikhda reer banu israa'iil waxay halkaasi u saarnaayeen waa taajajka e in la xusuusto in maalin maalmaha ka mid ah masiixu imaan doono uu noqon doono boqorka iyo weliba wadaadka sare haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka lixaad ayaannu iminka idin akhrinaynaa kitaabkii nebi zakariyah cutubka lixaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo kuwa meelaha fog jooga ayaa imaan doona oo waxay ka shaqayn doonaan dhisidda macbudka rabbiga oo idinkuna waxaad ogaan doontaan in rabbiga ciidamadu uu ii soo kiin diray tanu way ahaan doontaa haddaad ku dadaashaan inaad codka rabbiga ilaahiinna ah addeecdaan bal eega waxaa nebigu uu leeyahay oo kuwa meelaha fog jooga ayaa imaan doona oo waxay ka shaqayn doonaan dhisidda macbudka rabbiga marka ay sidaasi tahay ayaa faallooyin laga qoray waxyigaas la ansixin doono wakhtigiisa oo ah wakhtiga aan dhoweyn waxaana mufasirka caanka ah ee la yidhaahdo ungar uu leeyahay macbudkan sarubaabel hormoodku u yahay dhismihiisa ee ku xidhan hadiyadaha yuhuudda baabiloon joogta ayaa wuxuu astaan u yahay mid kale oo imaan doona wakhti fog markaasoo qurumaha oo dhan ay yeruusaalem xarun u noqon doonto oo guriga rabbiguna uu noqdo guri duco oo ay qurumaha oo dhan leeyihiin ama ka dhexeeya isagoo hadalkiisa sii wata ayaa mufasirku wuxuu leeyahay weliba qurumaha fog ayaa waxay u imaan doonaan yeruusaalem inay siiyaan hadiyado iyo inay ku cibaadaystaan ayuu mufasirku faalladiisii qusaysay macbudka yeruusaalem iyo waxyigan ku soo gebagabeeyey waxaa ka hadlay maalintaas iyada ah nebi ishaaciyaah sida ku qoran isla kitaabkiisa cutubka labaad aayaddiisa labaad markaasoo nebiga oo ruuxa ilaah uu ka dul hadlayo uu leeyahay ugu dambaysta buurta rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo kurahana way ka wada saremari doontaa oo qurumaha oo dhammuna iyaday ku qulquli doonaan haddaynu dib ugu noqonno cutubkii lixaad ayaa nebi zakariyah uu leeyahay sida ku qoran aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban sida tan isaga la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ciidamadu sidaanuu u hadlaa uu leeyahay bal eega ninka magaciisu yahay biqilka wuxuu ku kori doonaa meeshiisa oo macbudka rabbiga ayuu dhisi doonaa isaga qudhiisa ayaa dhisi doona macbudka rabbiga oo isagu ammaantuu sidan doonaa oo carshiga ayuu ku dul fadhiyi doonaa uu ku talin doonaa wuxuu ahaan doonaa wadaad carshigiisa ku dul fadhiya oo labadoodaba waxaa u dhexayn doona taladii nabaaddiinnada haddaba wax badan baa qorniinku uu ka leeyahay sida ay ahaan doonto magaalada yeruusaalem ama macbudka ilaah ee laga dhisi doono magaalada yeruusaalem marka la gaadho dhammaadka wakhtiga mar kale ayaannu la soo baxaynaa kitaabkii ishaaciyah oo waxaynu eegaynaa waxa nebigu uu ka leeyahay maalinta dadka dunida oo dhan ay yeruusaalem isugu imaan doonaan oo ay soo geli doonaan macbudka rabbiga oo isagu noqon doona guri salaadeed oo ay dadka oo dhaniba leeyihiin waxaana nebigu uu leeyahay waa nebi ishaaciyaahe sida ku qoran cutubka lix iyo kontonaad aayadaha lix ilaa toddobo sida tan oo rabbiga wuxuu leeyahay weliba shisheeyayaasha i raaca inay ii adeegaan iyo inay magacayga jeclaadaan oo ay addoommo ii ahaadaan mid kasta oo sabtida dhowra si uusan u nijaasayn kuwaas oo dhan buurtayda quduuska ah ayaan keeni doonaa oo gurigayga tukashada ayaan kaga farxin doonaa qurbaanadooda la gubo iyo allabaryadooda ay meeshayda allabariga ku korbixiyaan waa la aqbali doonaa waayo gurigayga waxaa dadyooga oo dhan loogu yeeri doonaa guriga tukashada haddaan dib ugu soo noqonno kitaabkii nebi zakariyah ayaa nebigu uu leeyahay sida ku qoran aayaddii shan iyo tobanaad ee cutubka lixaad oo idinku waxaad ogaan doontaan in rabbiga ciidamadu uu ii sokin diray marka ay sidan tahay waxaa taasu ay ka micno tahay in masiixa qudhiisa uu dhammaystiri doono ama kaamili doono saxiixnimada hadallada ilaah waxaa mar kale nebigu uu leeyahay sida ku qoran aayadda shan iyo tobanaad tanu way ahaan doontaa haddaad ku dadaashaan inaad codka rabbiga ilaahiinna ah addeecdaan haddaba taasu kama dhigna in kaaminista waxyigan ay tahay shay ku xidhan addeecistooda ilaah waayo waxyigan waa mid imaanaya mustaqbalka oo waa qorsho iyo ujeeddo ilaah uu leeyahay ha yeeshee in iyagu ay qayb ka noqdaan ayaa waxay ku xidhan tahay rumaysadkooda iyo addeecistooda isla sida innagaba laynaga doonayo haddii aynaan ilaah iyo amaradiisa quduuska ah addeecin suuragal ma ahan inaynu qayb ka noqonno waxyiyadan samaawiga ah ee ilaah maadaama qaybtii waxyiga ahayd ee kitaabka nebi zakariyah ay halkaasi ku eg tahay ayaannu weliba u baahannahay inaynu dhex qotominno waxyiyada taariikhda sooyaalka ah marka ay sidan tahay innagu waxaynu ka habaabi karnaa ama ka lumi karnaa runtan baaxadda weyn leh iyo casharada wax ku oolka ah ee inoogu qoran qorniinka iyo qaynuunada ilaah ee ku dhex jira hadallada ilaah marka ay sidan tahay waxaan ku adkaynayaa kuwa waxyiyada barta inay marka hore ka bilaabaan kitaabkan oo ay si feejigan oo taxadar uu ku jiro ay u dhuuxaan waxay ka badbaadayaan inay si xun iyo si aan habboonayn u fasirtaan kitaabka haddii ay si taxadar leh u bartaan qaybahan kitaabka nebi zakariyah maxaa wacay kitaabka nebi zakariyah waa kitaab astaamo iyo calaamado ah balse yaanay idinla noqon inay tahay riyo nebi uu ku riyooday wakhti hore oo aan macno lahayn qofku siduu doono ayuu u fasiran karaa ha yeeshee khatarteeda ayay leedahay in qofku marba meel uu ka soo qaado kitaabka oo uu xagga iyo xagga ku boodo markaasuu wuxuu la imaanayaa tarjumo naxle ah oo aan waafaqsanayn kitaabka quduuska ah waayo tarjumada waa in loo eego waxa kitaabka oo dhan ku qoran ama uu leeyahay balse waa inaynu xusuusanno inaannu kitaabka quduuska ah xeer iyo caado u ahayn in meel kala duwan lagala soo baxo tarjumada oo la macnaysto waa in waxyi weliba loo fiiriyo wax waxyiyada kale ee la midka ahi ay leeyihiin ama ay qorayaan haddaan intaasi ku ekayna caawa barnaamijka ayaannu horay idinku sii wadi doonnaa faallada kitaabka nebi zakariyah habeenka xiga haddii ay idinla noqoto inaad meelaha qaar garan weysaan waxaan idin weydiisanayaa walaalayaal inaad inala soo xidhiirtaan habeenka xiga ayaannu horay idinku sii wadi doonaa meeriska haatanna aynu dhegaysanno khasaa'id ay inoogu yaro luqeeyaan culimmo soomaali ah oo masiixiyiin
runtii baad timid
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin